baarlamaanka denmark ayaa ansixiyey sharci dalka u ogolaanaya in ay u musaafuriyaan dadka magangelya doonka ah ee ku sugan dalkooda wadamo ka baxsan yurub iyada oo ay hay-adaha taageera dadka qaxootiga ahi iyo qaramada midoobeyba ugu baaqeen in copenhagen xeerkaasi ay laasho xeerkan ayaa waxaa riixayay xisbiga diidan magangelya doonka ee ay hogaamiso ra-iisul wasaaraha dalkaasi toddobaatan xildhibaan ayaa sharcigan u codeeyey halka ay diideen afar iyo labaatan xildhibaan khamiistii shalay warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray waryaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawd ismaaciil xeerkan ayaa dhenmarig oo aada loogu canaanto shuruucda magangelya doonka iyo inay ku adag yihiin dadka dalkooda iska dhiiba ay geyn doonaan xeryo qaxoonti oo ku yaalla waddamo kale dalalkaasi ayaa kiisaska qaxoontiga lagu qiimaynaya waxaana dhici karta in waddankaasi la dejiyo gaar ahaana dadka iska dhiiba xuduudaha denmark copenhagen ayaa bixin doonta qarashka ku baxaya qiimaynta dadka qaxoontinimada dalbada inta kiiskoodu socdo laakiin waxaa go'aan ka gaadhaya dalka la geeyo afhayeeno hadle dowladda dhanmarik ayaa fariin oo muuqbaahiyaha dalkaasi u mariyey dadka magangelya doonka ah ku sheegay inay ogaadaan haddii ay qaxoontinimo ka dalbadaan dhanmarik in dal kale la geyn doono waddankan dhanmarik oo ku yaala skandanafiyanka oo qani ah ayaa ballan qaaday inaanay cidi iska dhiibin oo ay aqbali doonaan oo keliya dadka ay qaramada midoobay u qaxoonsato aqoxoontii cabdirasaaq axmed ibraahim afqaraf oo degan magaalada copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo sharcigan iyo dadka ugu badan ee uu qabanayo aad baan ku salaamayaa cabdixaafid sidan loo socono maanta xukuumadda denmark waxay ay ansixisay oo baarlamaanku isku raacay in qofka qaxoontiga ah ee denmark qaxoontinimada soo weydiistaan baa silom seakerka ah in halkii awl xeraaga loo gelin jiray kiiskiisa halkan lagu sugi jiray in qofkaas loo gudbiyo waddanka uganda oo dhowaan wasiirka qalabixinta tayasef uu tegey dalkaas oo heshiis ula soo galay in ay dowladda denmarkna ay lacag siiso iyaguna ay xero u sameeyaan qaxoontinimada inta kiiskiisa la baaraayo markaa la ogaanayo in sharciga la siiyo iyo inaan sharciga la siin haddaba arrinkaas waxaa aad iyo aada uga hor yimi commissioneerka eurubianka oo runtii yiri sharciga e u du ma dhigaayo iyo waxaa kaloo kasoo horjeestay united nationka waxaa la sheegay in dhowaan dowladda dhanmark heshiin la gashay dalka uganda waxaa kale oo ay dowladdu sheegtay inay jiraan dhowr waddan oo kale oo ay wadahadallo u socdaan dadka diidan xeerkan ayaa sheegay in sharciyadani saamayn weyn ku yeelan doonaan fayowga dadka qaxoontiga ah dhanmarkna ay mas-uuliyaddeeda arrinkan ka saaran ee waafaqsan xeerka yurub doonaysa inay ka boodo afhayeenka komishanka yurub ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn marka la eego shuruucda u taalla midowda yurub ama kuwa la soo jeediyey ee ku xusan heshiisyada socdaalka iyo magangelyada inay arrintani ka soo horjeedo waxaanu intaasi raaciyay in xuquuqda dalbashada magangelyada ay aasaas u tahay midowda yurub cabdixaafid cawel ismaaciil v o a london